عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هذا كان باب بيان ما كيب الباب كي عدينتي ويا ذكر الشاقي الحسي في ذهب في ذهاب موسى موسى وكلمك إلهي والنبي مرسل كأها tegitaankiisii uu tegay sala allahu calayhi wacalaa nabiyina wasalam fi lbaxri badda uu maray ila alkhadiri addoonkii ilaahay khadir isagoo xaggiisii u jeeda oo xaggiisa u kacaya badda uu marayba waana cilmi dalabkii bal waa inuu cilmiguu biirsanaya dee waaba kelimkii ilaahay eh waa ziyaado cilmi dalabkeed wa qowlihi tacaalaa wa baabu qowlihi tacaalaa wuxuu u baabaysan yahiyo ilaahay qowlkiisii uu yidhi iyadoo inooga waramayo nebi muuse markii uu khadir la kulmay hal attabicuka ma ku raaca calaa an tucallimanii waa calaa shardi an tucallimanii inaad i barto shardinteed weeye waata mimaa kii wax ka mid a cullimta lagu baray rushdan macnaa calaa an tucallimanii inaad i barto cilman rushdan weeye cilman daa rushdin weeye waa oo mimaa cullimta weeye cilmi hanuun u saaxiiba kaa dee ruuxa wixii sawaabka iyo wixii toosnaa uu ku garanayabaa ku gaadhayo oo waxyaalihii adiga lagu baray kolley qisadii nebi muuse iyo khadirin yaroo kooban buu xadiidka ka soo qaadi doonaa waanu ku soo celcelin doonaa haddii a la yidhaha xadiidkani aada buu usoo noqnoqon doonaa marka tafsiir iyo meelaha la gaadho isagoo aada u dhan uu iman doonaa laakiin kitaabu cilmi intaan ku jirno saddex tarjamo u dhigan doonaa tarjamadan iyo mid kuba xigto ah bixidda iyo safarka loo safrayo cilmi dalabkii iyadna aada bay inoogu dhowdahay marka dambena iyadoo xadiidku markaa inta lafdigan imaka arki doonunbuu hadhow soo celin doonaa wax yar oo furuuqdu aad bay u dafiif noqon wuxuu keeni doonaa haddana intaan cilmi kuba jirno bal ruuxii haddii la weydiiyo la yidhaha dad yaa u cilmi badan dee inaan u sheegan isagu ilaahay cilmigii u celiyo cunwaan saasuu ilaahay cilmigii u celiyo markaa cunwaan saasuu dhigan doonaa xadiidko intan aada uga dheerna waa keeni doonaa laakiin waa taas waa saddex tarjamo kitaabulcilmi uuna wixii ka dambeeya dee meelo kaleu kusoo aroorin doonaa axaadiid alambiya iyo tafsiir iyo meelaha ugu badanna waa markaa suuratulkahfi la joogo tafsiirkeed riwaayaadka uu sheekhu raximah llahu tacaala halkaa kusoo aroorin doono bal marka halkan waxa baabku yahay oo maqsuudka tarjamadu ay tahay bal waxa weeyaan oo dee nebi muuse isagoo cilmi weliba ziyaadadii isagiibaa dee cilmi ilaahay siiyey waxaan dadka kale iyo rususha kale aanu bal matalan siin baabuu isaga kuba fadilay oo aynu hadalkiisii maqashiiyo waa kalimkii ilaahay haddana markuu ogaaday addoon waxyaalo kaga cilmi badan ayuu bal matalan safar dheer oo mashaqo badan leh rafaad badan leh u galay maxaa u galay ma waa inuu cilmi biirsado cilmi waa hayee waa ziyaad cilmigiiba uu biirsado marka baabku waxaa maqsuudku uu noqonayaa bal tarkiib iyo boorin layskuba boorinayo cilmiga dalabkiisa iyo wixii kaa maqan kororsigiisa mashaqada iyo dhibtu kolley dee wax raaxa iyo fudayd lagu barto maaha cilmi waa wax u baahan had iyo goor dee dadaal badan iyo waxa weeyaan mashaqo badan in loo adkaysto bal in wixii mashaqeeyo jaanibkaasa loo adkaysto sidaa nebi muuseba ugu adkaystay kitaabulcilmi baan ku jirnaa maqsuudka baabku bal kaas buu noqonayaa xagga markaa cibaarada maa dukira fii dahaabi muusa sala allahu calayh wasalam fi lbaxr daahirka cibaaradu ama tarjamadu waxaaba weeye inuu nebi muuse bad maray si uu ula kulmo addoonkaas kolley xadiidkana riwaayaadkiisa siday nooguba imanaysaa dee berri bay socdeen intii hore oo dhan way lugeynayeen ilaa uu isagii gaadhay markii dambe dee uu la kulmay baddii ay markaa mareen mooyaaney doonida wada raaceen mooye intii hore berri bay socdeenba daahirkuna si wuxuu isagu intii uu kuba sii socdayba bad maray ayaa tarjamada daahirkeedu tahay markaa kolley waxay kuba tawjiihiyaan dee qisada oo dhan iyo tegitaankiisu maaha un gaadhitaankii uu gaadhay una ilaa ay kala tegayaan waa tegitaankiisii iyo cilmi kororsigiisii marka marka la eego qaybtaa dambe marka la eegay badda wada mareen taas baaba ah arrinku halkan uu yahay waxaa kaloo ballu tawjiihi labaadba ah in gaadhitaankiisii uu isaga gaadhiya kulankoodii ayaa riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimid jasiirada badda ka mid ah ama jasuurteedii ka mida inuu kula kulmay markii ay soo noqdeen ee ay xuudkiina waayeen iyo calaamadii ay arkeenba dabadeedna markaa dee jasiirad sida uu ku gaadhaya waa baddii inuu maray bal umuurahaasi waa tawjiihaad laguba tawjiihiye tarjamada wamaa dukira fii dahaabi muusa sala allahu calayh wasalam fi lbaxri waa tegiddiisii uuba tegay bad uu maray ila alkhadiri waa ilaa liqaa'i alkhadir waa dee isagoo khadir doonaya inuu laba kulmo bal taas buu baabkeedii yahay waan arki doonaa xadiidka intuu inoogaba soo qaadanayo wqowlihi tacaala wabaabu qowlihi tacaala hal atabika cala an tucalimanii mima cullimta rushdan iyada baltani waxa weeye aayaddani dee kolley waa markii ay kulmeen hadalkii debacsanaa tawaaduca badani kuba sugnaa adabta badan xambaarsanaa ee uu nebi muuse yidhi khadir uu kuba yidhi wuxuu yidhaahaa baydaawi tafsiirkiisa siduu saaxib alirshaad uu kaba soo naqliyo wuxuu hadalkiisan ilaahay inoo soo naqliyu yihi dee inooga warramuu yihi hal atabicuka macnaa waa is-idaankan iyo usluubkan uu wax ku weydiistay adab heerkii ugu sarraysuu ilaaliyey siuu iyo tawaaduc heerkii ugu taamsanaa siuu ku ilaaliyeyna horta wuxuu ka dhigay naftiisii inaanu wax garanahayn oo waa kan le inaad adigu waxi barto waa istijaalu nafsi gees kalena idan buu ka dalbayaa istidaan weeye inuu taabicu noqdo isaga ruux la socdo isaga tabiciisa oo taabiciisiiah waa jaanib kaleo tawaaducii ah iyo khuduucii khaasatan cidda wax laga baranayo loo khuduucaye waxaa kaloo weydiisay inuu bal dee rushd inuu hanuuniyo toosiyo mima cullimta rushdan oo welibana kama doonayo inuu cilmigu lahaayoo dhanba u wada sheego isagii ay sinmaane wixii ilaahay baray bal wax ka mid ah inuu isagana sidaa ilaahay u baray isagu uba baro waa adigu bal awjuh iyo wejiyo xagga keenaya ama adabkii tacalumka iyo adabkii tacliimka iyo taas oo kale waa hadal koobanuu leeye laakiin fakhrudiin iraasi tafsiirkiisa mafaatiixu lgeyb laydhaha markuu aayaddan joogo ilaa labiyo tan weji buu soo dhigtaayo intuba keenayo un adabtii tacliimka iyo bal waxyaalaha aayaddan lagaba qaadanaye jaanibka adabeed ah tawaaduca ha noqoto iyo umuura jawaanib kala duwan oo ilaa labiyo toban uu gaadhsiiyo waa aayaddanuno intuba ku tacalluqsan awjuhdii adabka tacliimta iyo taasba ayuuyo macnaa bal aayaddan baa waxay xambaarsan tahay xagga marka la eego in waxa weeyaan tacalumka iyo aadaabtii iyo tawaaducii iyo jawaanibtaas awjuh iyo alwaan kala duwan oo ku tacalluqsan baabkaa kuba tacalluqsan oo kutubta aan sheegayaana ee bal iyada hadalkii baydaawi waan soo wada naqliyaba cibaaradiisii ee laakiin fakhrudiinna isagana cibaaradiisu ama ilaa way hadalkaa yar dheeraaye ilaa labiyo toban wej buu gaadhsiiyey bal aayaddaasna baabkeedii wey maqsuudka baabkuna waa ta aan soo sheegno ah waa tarkiib la isku boorinayo in cilmigii kolley laa yustadaacu lcilmu biraaxati ljism ama jasad siuu yidhiba in biraaxati lbadan uu yidhi yaxya bnu abi kaiir laguma barto cilmiga raaxo un ruuxii doonaya isagoo raaxaysanayo oo iska raaxaysanayo markuu doono seexanayo markuu doono wax cabayo siduu doono yeelaya inuu cilmi haddana barto taasi ma aha dariiqa cilmi laguma baranayay wax kastoo dee aada u qiimo badanba kolley sida lagu gaadhaa mashaqo iyo in loo adkaystay noqonaysaa iyo juhdi badan oo la bixiyo bal markaa maqsuudka baabkuna waa mashaqadii jaanibkaasa muusaba ugu adkaystay taas waxa weeye in loogu adkaysto arrin kaloo qataadiya ay yidhaahaan aayadda nafteeda ayaa waxana waa xagga marka leega ruuxu cilmi kasta maqaam kasta ha kaba gaadha inaanu ku qancin intii uu haystay uun cilmigii haddana dee wixii uu dee ilaahay ba inagaba baray waa wax kooban wax kasta oo inkastood aqoontaadu badantayna haddana wax badan oo kaa maqan baaba jirta taasna waxay keenaysaa ruux had iyo goor dalabkii cilmiga inuu kuba jiro oo marna aanu odhan khalaas oo ad ka kaaftoontayoo uma baahnid oo kale marka hadalkiisa wuxuu ahaaba low kaana axadu yaktafi bima cindahu min alcilmi laktafaa muusa walaakinahu qaal hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda haddii axad ku kaaftoomayo cilmiga agtiisa ku sugan nebi muuse oo kaliimkii ilaahay ah waxyiguu imanayaa ku qanci laha ku kaaftoomi laha kumuu kaaftoomin intuu safar dheer u maray ayuu haddana usluubkan aada u dabacsan ee istiidaankan iyo istijaalkaasi ay kuma sugan yihiin uu yidhi hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda oo macnaa waxa weeye ruuxu maqaam kastoo cilmigii ka gaadho haddana wax badan baa kaba maqan wakhti kastana waxbarashadii waa u baahan yahay maalintuu islaaho khalaas waad joogsatay markaa dee cilmigu waxa weeye waaba waxaa la yidhaahaba markaas dee nuqsaan iyo waxyaalo baaba u bilaabmaye bal taasna waa wax inooguma sugan umuuraha halkan awey wuxuu yihi imaamku raximah اllahu tacaala xadaثna mxamed ibn qurayri الزhriyu qaala xadaثna yacqub bnu ibrahima qaala xadaثanii abi can صaalixi can ibni shihaabi xadaثa ana cubayd اllahi bna cabdillaahi akhbarahu can ibni cabaasi anahu tamaara huwa wاlxur bnu qays bni xusni alfazaariyu fii صaxiibi muusa bal xagga sanadka kolley maxamed ibnu qureyr dee imakaaba inoogu horeysa oo magac iskana qariib ah marka leega magaca aabihii qayntuna way damisantaho waa ismi musaqara waana nin marka la eego cabdiraxmaan ibnu cawf abtarsiinta ku gala weeye oo maxamed ibnu qureyr ibnu lwaliid ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf buu weeye waana sheekhan bukhaari oo bal isaga uun mooyaane cid kaloo a'imadan kutubta ah lixdaa leh waa shanta kale waxba kamay warin ee bukhaari buu adigu bal matalan sheekhiisa yahay waa nin reer madiinaa markii dambe laakiin samarqando degay oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii dhexa ah bal markaa waa taase laakiin waxaan leenahay waa afraadda kitaabkeenan ooaan saduuqba amaa yacquub ibnu ibraahim waa isla reer yacquub ibnu ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye oo waxay kuba kulmayaan ibraahimkaa dambe ayay kuba kulmayaan waxaana jirta kolley daabido kolley sheekh dee caalim ahaa oo jaanibkana weliba imaam kuba ahaa waa mandiqadeena waa sheekh maxamed cabdallah raxmatullaahi caleyh kolley maka ayuu dee muddo dheer deganaa kuna dhintay waa sheekh soomaaliyeed oo taas oo kale in qawaacid iyo dawaabid lagaba qoro bukhaariga ayaa jirtay oo nin isagu malaha wixii afkiisa iyo darsigii lagaba ururiyey oo dee bal matalan taas xagga markaasa wuxuu hadalkiisiiba haddaan soo qaato waana sheekh de maxamed cabdalla kolle sheekh macruufa soomaaliya ayuu ahaa laakiin dee muddo dheer deganaayn markaa maka markii dambena kolle xaasiya muu yeelano bal matalan maka ayuu kuba dhintay yacquub ibnu dadigu waqtigu dhintayna haddama si dheere tobaniyo sanood kama badnabe ayaa wuxuu yidhaha hadduu sheekha bukhaari eeg yacquub ibnu ibraahim kolley waxaa laga yaabaa inay labadan laba nin baa ku jira ha kitaabkeenan midna waa sheekhiisa midna waa sheekha sheekhiisa hadduu sheekha sheekhiisa yahay oo yacquub ibnu ibraahim tahay waxba haddaanu raacin waa yacquub ibnu ibraahim adawraqi macnaa waa nin raggan lixda oo dhanba u wada sheekha waa dawraqi ka sheekhiisa laakiin hadduu sheekha sheekhiisa noqdo waa ninkan aan hayno waa yacquub ibnu ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf ninka aalu cabdiraxmaan ibnu cawf bal waana ninkan aan leenahay maxamed ibnu qurayr ayay islaba reeriyiin oo ujeeddadu waa daabado yacquub ibnu ibraahim labadiba iyagoo muhmalay imanayaan hadduu sheekhiisa yahay waa dawraqi haddii uu sheekha sheekhiisa yahayna waa ninkaa dee inay ibraahim ibnu sacdo aabbihiina isna ruwaada iyo awowgiiba ay kaba mid yihiin awowgii oo kale iyo dee ilaa cabdiraxmaan lagaba gaadhayo ama aabihii ibraahim ibnu sacad buu xadiidkan kaba warinayaa isaguna saalix ibnu kaysaan weeye saalix ibnu kaysaanna ibnu shihaab ibnu shihaab iyo saalix iyo cubaydullaahi de waatay aynu hore usoo mareeyo waana taabiciintii marka ibnu shihaab baa xadiidka yuu ka warinaya cubaydullahi ibnu cabdillaahi ibnu cutbat ibni mascuud oo wuxuu yidhi ana cubaydallaahi ibna cabdillaahi akhbarahu ibnu shihaab buu u waramay can ibni cabaasin ibnu cabaas baanu ugaba waramay oo wuxuu yihi annahu isaga iyo ibnu cabaas tamaaraa waa murmeen waa adigu dee masale cilmiya weeye waa xiwaar iyo munaadaro cilmiya markaan tacanut iyo taa loogaba jeedine nin kastaaba xaqdoon yahay ee kolba halkii dee maxaweyn xaq uu ka muuqda la raacayo waaba usluub bal wax lagu kala korsado lagu kala faa'iidaysto laakiin marka arrintu ay tahay dee tacjiis iyo tacanut iyo ruux kasta ra'yigiisuun kuba dhegan yaho si kastoo xaqa ugu muuqda aanu ka kala raacahayn oo kale taasi iyadu dee maaha usluub faa'iidaysi waana usluub xun oo dee waa kaa jidaalka noqonaya haddaba way doodeenoo waa murmeenoo huwa isaga iyo walxuru bnu qays ibni xusnin nin xur bnu qays ibnu xusnin la yidhaaha kitaabkeenna wax riwaayuu ku leeyay ma jirto bal waxaan filayaa kutubta lixdaa ina riwaayo kuma laha laakiin dikri buu leeyahy waa hadalqaad waxaa kaluu dikri ku leeyahay xadiidii nooba dambeeya oo imaam nawowine markaas kolay abwaabta sabirka riyaadsaalixiinka bilowyadaba uu kuba soo naqlinayay oo ahaa inay dadka iyagu bal waxa weeye qur-aanka ama alquraa waa culimmadii ay ahaayeen dadka majliska cumar fadhiista dhallinyaro ha noqdeen odayaal haba noqdeenoo markaa qaso cuyeynat bnu xusniin iyo intuu yidhi ninkan bal ii weydii jaah baad ku leedahay isaguna dadkaasu ka mid ahaa ii weydii inaan ballan iiga soo qaado markuu ballankii uga soo qaaday un hadallo kaloon toosnaynba uu kuba haduu leeya cadaaladna wax kuma xukuntid san iyo san oo uu isagu markaa soo dhex galay oo yihi ninkan waxa weeyaan aayad qur-aanana waqri cumarna uu joogsaday waa ninka halkaasna dikriga kuleh taasna waa dikri uun cuyaanat bnu xusna adeer rumuu u ahaa waana laakiin saxaabi laakiin waxaan leenahay riwaayo ma laha kitaabka kuma laha kutubta kalena waxaan filaya dee lixdaa dikriga mooyaane riwaayo kuma laha haddaba isagiyo xur ibnu qays waa ibnu cabaas xabrulumma iyo xur ibnu qays baa waxay ku wada hadleen kuna murmeen ay waxa weeye fii saaxibi muusa nebi muuse ninkii saaxibkiisa ahaa oo qaala bnu cabaasin wuxuu yihi huwa khadirun waa khadir ninkii kale wuxuu yihi laynooma soo naqline muhimku waxa weeyaan maaha nebi muuse ee waxa weeyaan waa ninkan uu tegey ee uu ku lahaana hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushdan ama rashadan bal markaa uu ku lahaa keebuu yahay markaana ibnu cabaas wuxuu yihi waa khadir bal taas weeye kolley dee khadir iyo khidrun iyo intaba way kuba dabdiyaan al oo la geliyana way noqotaa bal umuuro kuba tacalluqsan qisadiisuna dee kitaabka meelo dambey kuba sugan tahay imikana jaanibka waa masale culimmada kolley kuwa hor iyo kuwa dambaba hadalkoodii ay kuba badiyeen jawaanib kala duwana xataa xaafidnu xajar risaalo madbuucuu leeyahay oo waxa weeyaan isaga uun kagaba hadle in waxa weeyaan arasaa'il almuniiriyana ku dhex mudbacaysan bal waxa weeyeen ninkani keebuu yahay ma khadir baa mise ma waayo qur-aanka dee kuma sugna un addoon ilaahay siiye xaggiisa cilmi ka baray inuu yahay uun mooyaane magacawgii kuma sugna markaa magaciisa ayay isku qabteen ibnu cabaas wuxu uhi waa khadir ninkii kale laakiin hadal kaluu lahaa ama xur ibnu qays wixii uu ra'yigiisuha iyada inooguma sugna riwaayaadka ee laakiin wax ka duwan unbuu lahaa markaa way ku murmeen taas haddii a la yidhaha markan imika inoo soo dhowmaaye marka kale ee kitaabulcilmi intaan kuba jirno waxay noo iman doonta in saciid ibnu jubayr iyo nin kaleo nawful bikaali la yidhaah ay jaanib kale kaga murmeen oo ah muusahani keebuu yahay muusahani waa kee ma muusihii reer bani israa'iil baa mise oo nin kaleo muuse bnu miisho la yidhaha laba kaleo ku murmoo markii dambe ibnu cabaas arrintii loo bandhigay oo markaas iyadna waa jaanib kale oo dee waxa weeyaan cid kale aan waa saciid ibnu jubayr iyo nin kale waa inoo dambaysaaba kitaabulcilmi marka laakiin tani maaha taas ee waxa weeye waa addoonkaas uu tegey waa kuma ibnu cabaas waa khadir buu yidhi ninkii kale wax kaluu lahaa fa mara bihimaa waxaa soo maray ubay ibnu kacbin saxaabigii jaliilka ahaa ubay ibnu kacb aqra'u hadihi اlumma fadacaahu waxa u yeedhay ibnu cabaasin ina cabaas baa u yeedho dee meeshay marayay uu ag marayayoo taasuu u dhawaaqay uu yihi ya abadufaylba intaas buu kuba yidhi ibnu cabaas baa uba yeedhay wuxuu u yeedhayaa saxaabigan jaliilka ah ee ubay ibnu kacb si uu bal uu weydiiyo arrintan ay isku haystaan isagiiyo ninkan saaxiibkiisa nin ibnu tiin la yidhaaho oo qolooyinkii kitaabka sharxay ka mida ayaa wuxuu sheegtay in hadalkan xadaf ku sugan yahayoo ujeedadu waa u yeedhay ujeedadu ibnu cabaas buu leeyahy arrinkii lagu yaqaanayo dadka culimadaas si uu dee ugu tawaaduci jiray iyo adabtiisii fiicneeda lagu yaqaanay ee badnayd arrinkani waa kaba duwan yahay waa u kacay oo markaasuu weydiiyeyba oo dee ibnu cabaas waxaa laba yaqaan atacadu maca man yaahudu canhu akhbaartiisuna jaanibka waa ku sheegileh adigu muhimku laakiin dhibi ma jirto wuu ag marayay meeshii ay fadhiyeen buu soo maray uu la hadlay oo uu ku yidhi bal isagoo kunyadiisii ugu yeedhaya uu la hadlay markaasaa wuxuu yidhi faqaala inii anigu tamaaraytu waan murmay ana aniga iyo wa saaxibii saaxibkaygan haadaa kani waa xur bnu qays fii saaxibi muusa muuse ninkii saaxibkiisa ahaa alladii kaasoo sa'ala uu weydiisay nebi muuse muusa muuse ilaahay uu weydiisay asabiila waa waddada uu marayo iyo siduu ku gaadhayo ilaa luqiyihi la kulankiisa uu weydiistay ayaanu kuba murannay ee hal samicta ma maqashay annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ma maqashay yadkuru xaal uu sheegayo sha'nahu bal ninkaa uu kaba waramayo uu magacaabayo ma maqashay rasuulkii ilaahay ma ka maqashay qaala wuxuu yihi markaa ubay ibnu kacab nacam haa samictu waxaan maqlay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu ku qowlayo baynamaa waqti muusa nebi muuse fii mala-in jamaaco iyo jamac dhexdii uu ku sugan yahay oo min bani israa'iil oo dee ashraaftoodiiyo iyagii uu dhex fadhiyo id jaahu waanu khudbaynayey waxbuu u sheegayey id jaahu waxa uu yimi rajulu nin faqaala wuxuu yidhi ninkiibaa nebi muuse ku odhanaya hal taclamu ma og tahay axadan axad aclama kaa cilmi badan minka oo dhulka ma ku og tahay axad kaa cilmi badan dee muuse waaba kaa rasuulkii reer bani israa'iil ilaahay uu soo diray waa kaliimkiisii towraad ilaahay siiyey dadkii uu kaba fadilay markaasuu yihi cid kaa cilmi badan ma garanaysaa nebi muuse oo ma og tahay qaala muusa muuse wuxuu yidhi laa may taas buu yidhi fawxa allahu ilaahay baa usoo waxyooday ilaa muusa nebi muuse laftii inoo dambeeya ilaah baa taa kuba canaantayba markaa waa loo soo waxyoodayoo balaa cabdunaa addoonka iyaga khadirun khadir ah ayaa huwa aclamu minka wey waxaa kaa cilmi badan addoon aan leenaho khadir lagu magacaabo ayaa kaa cilmi badan taas baa oo macnaa waxaa laguba canaantay waana baab tambiih iyo baraarujin eh markuu dee arrinkan cilmigii ilaahay dib ugu celin waayey waana tarjamada dambe u dhigan doono markaa marka saddexaad uu xadiidka inoo soo aroorin doono kitaabulcilmi dhexdiisa markaa taas baa laguba canaanto waxay ahayd halkan inuu yidhaah ilaah baa og taas uu yidhaaho markuu yidhaah anaa u cilmi badan baa ilaahay yidhi addoon aan leenahay addoonkayagoo khadir laba yidhaaho ayaa kaa cilmi badan fa sa'ala muusa muusa deeto waa kaa cilmi badan baa ilaahay siiyey cilmigan isaga loo soo dhiibayna jaanibkaas isaga uga cilmi badnaaba ee laakiin de waa jaanib kale oo isagu dee bal matalan taas xadiidka dheer ee dambeeyaba markii ay kulmeen ay doonida wada raaceenba taas baaba nebi muuse khadir kuba yidhi adiguna cilmi baad kuba sugantay ilaahay cilmigiisa ka mid oonan garanayn aniguna taasoo kale bal haddaba in waa jawaanib gaar ah muuse deeto isagoo sa aan soo sheegnay cilmi kororsi ah cilmi waa haye cilmi aada iyo aada u badan buu hayey kitaabkii towraad baa ilaahay ku soo dejiyey kalaamkiisii baaba ilaahay uu maqashiiye toos u maqashiiye haddana isagoo cilmi beersanaya markii la yidhi cidkaa cilmi badan baa jirta ayuu ilaahay weydiistay bal siduu addoonkaa ku gaari karo hadalkii qataadana waa taan soo naqlinay ee jaanibkaas ah haddii axad cilmi uu leeyahay in kastaba haba badnaadee ku qancayo ku kaaftoomayo nebi muuse cilmigiisii ku kaaftoomi lahaa ee waa kan dalbay bal si uu gaadho addoonkaa isaga kaba cilmiga badan fa jacala allahu lahu ilaahay wuxuu yeelay alxuuta kalluun ayuu aayatan calaamo ugaba yeelay oo waqiila lahu waa tan calaamadee waxa lagu yidhi idaa faqidta markaad weydo ama faqataba alxuuta kalluunka marka aad weydo farjic iyo halkaad ku weydo farjic soo laaban oo markaad weydo kalluunkaada watee hadda ay wax ka cunayaane ugu jira zamiil bay ku qaateen ama salladii ay uguba jira khaadimkiisina ama fatihiisina uu siday ayaa markaad weydo farjic soo noqo oo halkaad ku weydo ayuunbaab u joogay fa innaka adigu satalqaahu waad la kulmi doontaa macnaa calaamo waxaa loogaba yeelay xudkaas baktiyey beri horeba ee ay siteen zaadba ay u siteen waa kalluunkii ayaa marka ay waayaan halkay ku waayaan dee siay ku waayaan iyagu taasi maka way kaba qarsoonayd ee waa marka ay waayaanuun ayaa taasi calaamad ay u tahay weytadaasi inuu la kulmayo halkaas laga helaya halkaasuu joogaa tiibay deeta sideen masaafo dheerna way mareen dee waa kaasna laba badood meel ay ku kulmayeen buu adigu gaadhaybo ama uu kuba sugnaa waana hadalkii marka horeba lagu yihi addoon aan leenaho majmaculbaxrayn jooga culimada halkay ahayd taas dee ilaah baa ogo imaka waxbaa ina qolooda barhkood dee galbeedkaa sha u kaca iyo barh meel kale ulaba kacaba majmaculbaxrayn way jiraane waxba ma dabdin karno ma xadayn karne bal adigu uu socday xaggii la yidhi wuu joogaana waa u dhaqaaqay xuudkiina waa sitay waxaana la socday fatihiisii oo de taas bal markaa uu ku talagalayna ilaa uu dee isagii laba kulmo inuu masaafo dheer iyo waqti dheer uu socdo markaasaa fainaka satalqaaw wa kaana wuxuu ahaa yatabicu mid raacraacaya ahara alxuuti kalluunka raadkiisii iyo aharkiisii fi lbaxri badda dhexdeeda ku sugnaaday taas buu raacraacaya qisadu halkan dee maqsuudkii waaba kaas buu ahaa tarqiibkan laynagu tarqiibinayo cilmigu kollay guud ahaanba wuxuu u baahan yahay dadaal badan sabir badan dhibta uu leeyahy in loo adkaysto jawaanib kala duwan markaa jaanibkaas bay ahaydba xadiidkii markaa aada buu uba kooban yahay jaanibkan kalena aada buu uba kooban yahay maqsuudkuna dee xaggii bal in ibnu cabaas intii uu kaba doonayeyna waxay ahaydba walow qisada uu dhameeyey bal maalan xaggana ninkan ay iskuba hayeen waa kan ibnu cabaas si uu lahaa buu noqdo khadirba waa dee markii uu soo gaadhay ee ay waayeen adigu markii horta xuudkii intay meel seexdeen bay waayeen in uu ogaa fatihiisii laba socday laakiin muuse kamuu warhayn halkiibay socod ka bilaabeen weliba socod markii dambe intii hore aanay daalin ay kuba daaleen markaasuu yidhi inooken qadadeennii socodkan dhibbaaba iyo daal baan kalaba kulanay markaasuu u sheegay inuu dee calaama ay kaba muuqatay oo taas waana inta inteeda dambe ay inoogu yar iman doonto xaggan raacitaanka athara alxuut bal filbaxri yatabicu inay dee balitalan aan uga dhigno inaan ku tacalluqino iyo inay dee maalan baa-in halkan athar alxuft ama ay tan dambe mutacaliqeeda uu yahay labadaba waabay ishaaraan haddii aan taa horan idhaahno dee arrinkii tarjamadu inoogu baabaysnayd oo ahayd maa dukira fii dahabi muusa badiibuu raadkii iyo meeshii uu maray baa ilaahay biyii ka kala joojiyey isagiina waa galayoo waa raacraacay waa lagu fasiraybo markaa badii uu maray baaba halkaa inoogaba soo baxaysaa kollay aathaarna way kuba timi oo wuxuu markaa raacayay yatabicu nebi muuse wuxuu raacraacayay athara alxuuti ruudka xuudkan waa kalluunkii halkii baddii kaba galay markii ilaahay nooleeyey welibana meeshii daaqadoo kala badnaan bay noqoto biyihii baa ilaahay ka kala xidhay umuurtaasna xadiidka inoo dambeeya kuba iman doontaa ayuu filbaxri badda dhexdeeduu raacraacayay markaa baddii baabuu galayoo waaba intii tarjamadii haddii la yidhaha athar alxuuti oo filbaxri badda ahaaday atharkaasi kuba sugnaadayna bal waa tawjiihi kale ee saasaa dhacday faqaala limuusa muuse wuxuu ku yihi fataahu fatihiisi macnaa dee kollay intan ikhtisaar weyn baa jira in xadiidkuna isagoo dheer buu inoo dambeeya weliba isagoo intan ka dheerna intan kitaabulcilmi aan ku jirno baabka saddexaad waa inooguba iman doonaaye muuse ayaa wuxuu ku yidhi ninkii fatihiisa ahaa khaatimkiisa ahaa waa taabiciisi iyo tilmiidkiisii yuushac ibnu nuun baa la yidhaha dabadii buu nabiba noqdee maaha addoon uu lahaa iyo inuu ahaa maahe ara'ayta markii uu yidhi inoo keen bal qadadeennii inoo keen safarkan dhibban kalaba kulanaye ara-ayta bal waxaad igaba warantaa waxa i helay iyo waxaan arkay ee la yaab kale id waqti aweynaa aan u dumanay ila sakhrati oo dhagax ay agtiisa seexdeen oo isna badda dhinaceeda kuba yaalay buu ahaa waana markay meelihii soo gaadheen khadir lagaba helayay fa innii anigu nasiitu waan iloobay alxuuta xuudkii macnaa inaan kuu sheego waxyaalaha cajaa'ibta ah ee kaba muuqday xuudkii wamaa ansaanihi ima ilowsiin macnaa inaan kuu sheego weeye oo an adkura hudan inaan kuu sheego oo waxaan aan arkay ee cajaa'ibka ah ama layaabka lahaa inaan kuu sheego ila shaydaanu shaydaanun mooye wax kale imuu ilowsiin an adkurahu macnaha kolley halkii hore umaan ama ansaanihudii mar damiirkii baan kaga bedelaynaayo ima ilowsin ila shaydaan an adkurahu inaan sheego oon ku sheego waxa dhacay shaydaan baa ilowsiyo macnaa waxa weeyaan inuu leeyahay arrinka muuqday wax la yaab loo ahaa xoodkii ay samiilka isagu ku waday oo intuu dhaqdhaqaaqay badii galo weliba badina ay sii bannaantay meeshii uu kaba galay arrinna ilooba ma ahayn muuse waa hurday haddana markii dambe waa kan iskaba iloobay markaa dee waa caada ahaan marka la eego qadiyada caynkaas iyo waxa caynkaase wax la iloobaba ma ahayn ee wuxuu leeyahy shaydaan baa wasaawistiisiiya waxaa iguba ilowsiiyey culimmaduna yidhaahaan dee kolley waxaa taa keentay arrintaasi arrin laba iloobaba maahae waa kan shaydaanna u tiiriye nebigan waa fatihiisii la socday mucjisatii ugu horreysay u arka maaha wax la yaabloo qariib oo ama khaariq alcaadaa hore ayuu uga arkay intaasoo khaariqoo caado dilaacinaya marka arkiiba wuxuu u noqday waxyaalaha la yaab kale qariibkii wax isaga agtiisa ma'luuf ku ah wixii waaba wax agtiisii uu bartay oo markaa caadi oo kale u noqdayoo markaa tadna kole dee waxyaale u horreeyeen dee la yaab lahoo khawaariqdii caadadaee ilaahay subxaana watacaala addoonkiisa muuse u dhib yareeyeyah arrinkani wuxuu noqdayba shaygaa uu isagu iska iloobe laakiin ruuxan waxaan hore u arag dee wax uu ilooba mu ahayn waa kan yidhi shaydaan buu u tiiriye qaala nebi muuse wuxuu yihi daalika haddaba kaas daalikana waa maxay waa inay waayeen xoodkii oo ina xoodkii ma jirabe iyo arrintaa aad sheegaysee muuqatay maa kii weeye kunaanu ahay nabqii kuwa doonaya oo macnaha ina calaama loogaba yeelay halka aad xoodka ku weyduu joogaabaa lagu yidhi wixii aan doonaynaba kaasba weeye fartadaa way laabmeen calaa aathaarihimaa yaqusaani xaal ay raad gurayaanoy raacraacayaanoy halkii dee raadkoodiibay dib uga soo noqdeen inay meeshii way ka dheeraadeenoo mudday socdeenbe yaqusaani calaa aathaarihimaa qasasan waa iyagoo raad guraya raadkoodii guraya oo dee halkii raadkoodii ay soo mareen dib u maraya si aanay meeshii aanay u weynaaran fawajadaa waxay heleen markay meeshii soo gaadheen khadiran khadir bay heleen fa kaana waxaa ah min shanihimaa xaalkooda waa nebi muuse iyo khadirba dee labadooda ina isagu faatihii waa maqsuud muu ahayn dib dambays halkaa ayaa ugu dambaysay oo dikri dambe oo qisadii uu kuba leeyahayba may jirin eh fa kaana min shanihimaa waa muuse iyo khadir shanigood iyo xaalkooda waxaa ka mid ahaaday aladii kii qasa allahu caza wajala ilaahay waramay fii kitaabii kitaabkiisa kagaba waramay bal maalan kolley maqsuudkii waan soo marnay xadiidka tayiyada inooguba sugan qidcadan qisadii imaka halkan uma joogno dee qisadu iyadoo dheer bay iman doontaa haddii la yidhaha ma dee kitaabkaba waa si arki kartaan waxa inoo soo dhow mooye bal kitaabu tafsiirba in waxa weeye bal in cilmigii oo kale marka looga jeeda in la kala faa'iidaysto ama waxyaala la isla baxsiyeen dee ahaynuun iscajsigelin iyo tacanut iyo waxyaalaha aanay ahayn tajaadulka iyo tamaariga jaanibkaas banaanidiisi way inoogaba sugan tahay markay taasoo kale dhacdo dadkii ahlucilmigaha tanaasuc markuu yimaado wax la ysku qabsado dadkii ahlucilmigaha in loola laabmo say dee bal markan iyagii wixii ay uba kala saaraan taasna way inoogaba sugan tahay badii oo la maro iyadoo cilmi la dalbayo bal maaha asla alcilmi waxa la dalbayaaye waa cilmi kororsigii iyo ziyaadadii iyo istigtaarna way nooguba sugan tahay arrinkan dee nebi muuse hal atabicuka calaa waa ta aan leenahay awjuh kala duwan iyo alwaan iyo noocyo xagga adabkaa kuba sugan ay ka mid tahay atawaaduc lilmucalim oo kale tawaaduci oo la laasimo fii kulli xaalin bal taasi way nooguba sugan tahay bal dee umuuro kale oo waxa weeye ah in kolley xadiidka taraajimtiisa aynu kuba arki doonana waa inooguba sugan yihin oo dee iyaga qaybo way noo dambeeyaan baabu qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii baabkii weeye uu yidhi isagoo ibnu cabaas u ducaynaya allaahuma callimhu lkitaab waa xadiidka lafdigii inooguba soo socday ilaahou bar kitaabka marka kitaabka laba idlaaqana curfiga sharciga qur-aankiibuu kuba dhaca ilaahw dee kitaabkii bar uu yidhi ee taa uguba duceeyey ayuu baabkiisii inoo yahay kolle xadiidka lafdigiisa inoo dambeeya waan arki doonaa macnuhuna markaa tarjamada si uu soo dhigtay dee arrinku ibnu cabaasun wax khaas ku ah maahay haddii cid kale taa loogu duceeyo rasuulka ilaahay baaba dee tan uguba duceeyo dee ducadani waa duco furan oo ciddii kaleba looguba ducayn karo dee bal matalan taas weeye waayo imanka iyadoon wax damiiro uu inoo damiirku meel uu laamayaa jirin buu tarjamadii tan kaba dhigtay markaa damiirkii wuxuu noqday ligayri madkuur walow ibnu cabaas dee xadiidkan horeba uu dikri uguba socdayoo kollay garashadaa uu gartay inuu khadir yahay iyo taasoo kaleba ducadan rasuulka ilaahay uba duceeyey ay ahaydba ugu duceeyen ilaahay kitaabka fahamkiisa iyo bal ilaahay uba furo wuxuu yihi musanifku xadaanaa abu macmarin qaala xadaanaa cabdulwaarisi qaala xadaanaa khaalidu can cikrimata can ibni cabaasin qaala anahu qaal abu macmar kolley imaamkan sharxay kitaabkuna waaba dhigtay magaciise cabdullaahi bnu camr bni abilxajaaj baa la yidhaha kolley abilxajaajkaasna maysara la yidhaayo malaa nin curyaanna u ahaa almuqcad buu macshuur ku yahay almuqcad oo ism mafcuul aqriya waa nin reer basra waana nin hiqa oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa kutubta lixda ana dhammaanba ku wada suganba in ama ninka ka dambeeya nin isna waa kutubta lixdaaba kuwa wada sugan oo atbaacu taabiciintii dhexo cabdulwaarith ibnu saciid baa lagu magacaabaa isaguna waa nin reer basraa oo hiqa oo isaguna min rijaali sita khaalidkuna waa inagu soo noqnoqon doonaaye waa nin taabici oo khaalid alxadaa kuba shuhroobay khaalidkii kaboola ahaa walow la yidhaaho isagu kama mana iibin jirin mana tori jirine kaboolayaashuu la fadhiisan jiray oo halkaasaa nisbadani ay ugaba timi khaalid ibnu mihraan abulmanaasil ama abulmunaasil alxadaa waana taabici yar weeyaan oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah cikrimana waa molo ibnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu ihi qaala annahu qaala damanii waa idumayo rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam macnaha wuxuu rasuulka ilaahay baa intuu i qabtay dee laabtiisii buu saa iigu soo dhejiyey waa isagii oo xaggii laabtiisuu ii soo dumay oo iguba dhejiyey wa qaala waxaanu yidhi allaahuma callimhu lkitaaba allaahuma ilaahayow callimhu bar alkitaaba kitaabka bar taas wey kolley tacliimtan ama baritaankana dee waa wax ka acamsan xifdigiisa oo xifdigiisii iyo fahamkiisii dawaabakaa tarjumaan lqur'aan iyo jaanibkaasna xabral umma kuba ahaa taa ilaahay baa ducadii aqbalay arrinkii waa xaqiiqoobay ilaahay ducadii waa u aqbalay qur-aanka baritaankiisuna hadday tahay xifdigiisa iyo hadday fahamkiisii tahay waa wax ka acamsan oo waxooda shamlinaya bal taas buu idhi waa iguba duceeyey rasuulka ilaahayoo taas wey xagga bal maalan dee inan yar buu ahaayo qaraabadiisii ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa in adeerkii ruma waanu yaraa tan baa ixtidaankan iyo inuu laabta soo gashado oo kala keentayoo bal jaanibkaasna dee ilmihii yaraayee bal maalan ama qariib ha noqda ama yaanu noqoninba calaa sabiili shafaqa marka ay tahay waa rasuulka ilaahay ficilkii jawaaskii way nooguba sugan tahay kolley ducadan rasuulka ilaahay uba duceeyeyna xadiidka waa inoo soo yar celcelin doonaa iyo duruq uu leeyahay tahaaro iyo baanu kuba keeni doonaa muslimna uu la wadaagsaday duruqda xadiidka barhkoodna waxa kuba sugan rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu kaniif galay markaasaa ibnu cabaas oo yar ayaa biyo uu kuba weysaysto biyo intuu soo dhaamiyo halkii dee meel ku dhow uba dhigay markuu soo baxay baa rasuulkii ilaahay yidhi yaa dhigay biyahan waa dee ciidankan yar oo faamale guriguna waxaan filay gurigii maymuuno ayuu hayd habaryartii isaga hooyadii laba dhalatay oo rasuulka ilaahayna zawjadiis hayd maymuuna bintulxaarits markaasay iyadaa u sheegtaybaoo waxay ugu warantay inuu ibnu cabaas dhigay kolley waqti habeenna way ahaydba markaasaa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ducadan uguba duceeyey in ilaahay subxaana wa tacaala uu baro kitaabka ilaahayna subxaana wa tacaala ducadii waa aqbalay oo waxa weeyaan dee markay noqoto tafsiir iyo fiqi diineed iyo taas dee maqaamkii ilaahay gaadhsiiye dee uu ku mutay in tarjumaan alqur'aan la yidhaah iyo in xabri laba yidhaaho oo magaciisii ama laqabkiisii uu noqdo waa wax macruufa oo laba yaqaanee bal matalan taas bay ahayd oo ducadan aathaarteedii way muuqatay sababtii bal matalan taasna waa intaa wax ka duwana insha allah ama wax yar dhaafsana way nooba imanayaan alfaado intaa ka badanna way noo dambeeyaan laakiin xadiidka intaasaan kula dhaafayna wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala baabun mataa goormuu yasixu ansaxayaa samaacu saqiiri ilmaha yar maqalkiis uu ansaxayaa ilmo yar weli aan qaangaadhin samaaciisu goormuu ansaxayaa kolley kitaabucilmi baan kuba jirnaa sheekhuna masaa-ishii dee bal matalan cilmiga ahayd ee uu kitaabkan uu kuba soo aroorinaya waxaa ka mid masaa-ishii ku tacalluqaysa xagga riwaayada axaadiida la warinayo waatii aynu soo marray samaac iyo alqiraa'a cala sheekh ama cardigii uu kaba cabiray iyo almunaawala iyo kuwaa waynu soo maray bal iminka waa dadkii taxamulayay weeyaan oo ilmahan yar hadduu xadiis maqlo isagoon qaangaadhin goorma maqalkiisaas la ictibaarinayaa oo la tirsanayaayo hadhow marka uu weynaaduu qaangaadho hadduu xadiidkii uu gudbiyo uu yaridaa ku taxamulay goormay taasi waxa weeyaan aan la tirsanaya ay ansaxaysaayoo riwaayo la aqbalo ay noqonaysaa tan buu su-aal uba dhigtay markaa laba xadiid buu soo aroorin doonaa haddii aan la yidhaha uu soo aroorin doonaa bal markaa taasba weeyo dee wixii su-aashan jawaabteediina axaadiid ayaan kaba qaadanaynaa ama labada xadiid ee inoo soo aroorinayo ee macnuhu waxa weeyaan un samaaca wuxuu wadaa maqalkii uu maqlay xadiidii majlistan oo kaleu jooga axaadiid iyo kitaab la aqriyayo ama axaadiid la sheegayo ayuu maqlay waana yaryooma qaangaadhin dee intan weli aanu qaangaadhin uu yaryahay dib loogama sii warinayo oo iyada wakhtigaasi waa cinda aladaa kolley waxay culimmadu shardiyaan qaangaadh ruuxu uu qaangaadhay taasuu qaangaadhaa looba shardiyaa dee cadaaladna waa tan loo shardiyo laakiin bal isagoon qaangaadhin oo yar hadduu waxyaalo maqlo wixii uu dabdiyey markaa dambe uu weynaada laga warinayo goormaa bal wakhtigeen odhan karnaa maqalkiisaa hore waa la tirsanayaa uu ansaxayaa bal taa jawaabteedii labada xadiidkii inoo soo arooriyey baan ka eegi doonaa ama ka qaadan doonaa wuxuu yihi musanifu markaa xadaanaa ismaaciil ibn abi uweysin qaala xadaanii maaliku can ibni shihaabin can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata can cabdillahi bni cabaasin koley cubaydullahi bnu shihaab iyo cubaydullaahi ibnu cabaas iyo aada baabay axaadiidan aan kuba jirnay suukiyan soo raacraaceen ismaaciil ibnu abi weysna horeaan uga soo yar hadallayba maalikna inuu abtigi ahaa qaraabana ay ahaayeen waan soo sheegnay qaale wuxuu yihi ibnu cabaas aqbaltu waan soo qaabilay wuxuu soo qaabilayaa dee uu markaa rasuulkii ilaahi iyo saxaabadiisii meel ay joogeen raakiban xaalanay anoo fuushan calaa ximaarin dameer aan fuushanahay ataanin dhadig waa dameer laftiga ximaar ismu jinsi weeyaanoo dameerka iyo dameerta labadaba uu ku dhacaa lafdigan oo ma jirto xagga luqada carbeed ee ximaarun iyo ximaaratun lama yidhaaheen lafdigan baa labadii ku wada dhaca sida baciirkii aan sheegaynay oo ah hashii iyo awrkiiba ku wada dhaca bal markaa markay noqotay laakiin haddii loo jeedo dee qolooyin baa soo naqliyay ximaaratun fil unha laakiin waa shaad bay leeyihin shuduud haddii loo jeedo tadhadig magaceeda atan ayaaba ay noqotaayo waa dameertii iminka markaa maxay tahay intuu markii hore yidhi dee ismu jinsigii kaba cabiray ayuu sii caddeeyey oo bal maalan ama nacti aan ka dhigna ama bedel aan kaba dhigne waxa weeyaanuun dee waxaan uu fuushanaanaa dameer bay ahaydee dameer muu ahayn laakiin lafdiga ximaar dakarkiiiyo mu-anadkiiba uu ku wada dhacaya isagoon ta markaa aan lagu kala farqin ta'na aan la gelin waa ismu jinsi ee waxaa markaas haddii la doonayo tii muanadkayd ataan bay noqono waxaan fuushanaa buu leeyahy calaa ximaarin ataanin kaba bedel dameer baan fuushanaa maahaba dee waxa weeyaan mid dhadig baan fuushanaa wa ana aniguna yowmaidin maalintaas qad nahastu waxaan ku dhowaaday alixtilaama qaangaadh oo wakhtigaas waa xajatulwadaac ixtilaamkii wuxuu ugaba jeedaa albuluuqa sharci imanka maaha ixtilaamkii dee ruuxu markaa uu seexda waxyaalihi arkaye ee waxa wey dee inay duruqda iyo waxyaalaha buluuqa uu ku xasilay taasi kaba mid tahay waa buluuqii sharciga ahaa wakhtigaa shan iyo toban sanadood buu ku dhowaa bal haddaanay u buuxsaminba wakhtigaa waa dhowaa qad nahasta alixtilaama wa rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam haddaba rasuulkii ilaahayna aqbaltu raakiban calaa ximaarin ataanin walxaal rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam yusalii uu tukanayo biminan mina ilaa kayri jidaarin meer aan jidaarhayn xaggii isagoo ujeedo ujeedadu sutro ka horeysay may jirin oo wuu tukanayey waa tukanayey dadna wuu tukinayay oo saxaabadna way ku daba tukanayeen ilaa kayri jidaarinna ilaa kayri sutra bal sutradii waxaa ku tacalluqsan jaanibka iyo saf la hormaray iyo waxyaalaha ku tacalluqsan ruuxa haddii ay sida dameer oo kale iyo waxyaalo ay hormaraan dumar iyo maxaa salaada magoynayeen muruurkoodaasi masetaa guud ahaanba xadiidkan waa waxyaalo kuba soo arooray eh laakiin abwaabteedii baan la sugaynaa biidn illahi tacaala imake jaanibkii cilmi iyo tarjamadun baan eegaynaa waayo haddii umuuraha la baxsiya iyadoo taraajim uu usoo dhigan doonou soo celcelin doono dee markaa meelihii ku munaasabka aydna ay taasi tahay waxba dee waxay noqonaysaa waa takraarunbaa kalaamkii noqonayaaye iminka tarjamadun baan eeganaynaaye bal waa tan horta rasuulka ilaahay waa tukanayey jidaar ka horreeyey ma jirin waxaa lagu fasirayba sutra la-aan dee haddaan jidaar nidhaahno waxaan jidaar ahaynba hadday sutro u ahaayeenoo ka koobanna laftigu ma diidayo fa marartu waan maray bayna yaday bacdi safi weli isagoo markaa markii hore dameertii fuushan ayaa safkii waa dee sufuuftii markaa meesha rasuulka ilaahay ku daba tukanaysay waa saf min asufuuf ama dee waxa weeyaan qeyb adigu axada sufuuf kaba mida ayaan hormaray bayna yaday bacdi safina yadayna ee gacmahi uu leeyahay ma jirta waa hortiisa weeyaanoo laftiga yaday bacna amaan baa loo isticmaalay waarsabtu markaasaa waan sii daayey intuu ka dhaadhacay ayaan al ataana dameertii sii daayey tartacu xaal ay daaqayso meelihii dee ku dhowaawun uu sii daayay iyadoo iskaba daaqayso fa dakhaltu markaasaa waxaan galay fi safi safkii baan dhex galay oo dadkii tukanayey ayaan dee safkii baan soo galay oo salaadii buu sidaa kuba galay falam yunkar lama inkirin daalika arrinkaa calaya oo ah xaggan dameer buu fuushana waa kan soo hormaray taas cidii iguma inkirin bal taas buu leeyahay safka hortiisa uu soo maray oo kale bal waxaan leenahay jaanibkan dee kalaamkeedu casharkuna inooma soconayo abwaabteediina halkaasaan laba sugaynaa inkaar la-aantuna walow marka ay salaad ku jireen dee wuxuu leeyahay haddii ficilkani aan la imi ficil aan toosnayn uu yahay inay salaadani hadday xataa markaa manciday ishaare uun mooye wax kale inay bal iguma inkiraan markii salaaddii laga baxayna laguma inkirin marka waa ficilkaa bal jawaaskiisi iyo taasoo kale bal muhimku taas buu leeyahay bal masaladii baabku u baabaysnaa waa mataa yasixu samaacu sagiir ama umuuraha kale waa umuuro inoo dambeeya oo waxa ay tahay imika wuxuu inooga soo waramay rasuulka ilaahay inuu tukanayu jidaarla-aan u tukanayay waa mid waxa weeyaan oo waa jaanibka inkaar la-aanna dee rasuulka ilaahay cidna aanay kuba inkirin marka laba arrimood baa inoogu sugan midna waa ficilkii rasuulka waa salaadan midna waa taqriirkiisa iyo xadiidka rasuulkuna qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo taqriirkiisuu noqda waa kan soo naqliyey waa kan soo dabdiyey laga aqbalay kutubtii ay inooguma sugan tahay wakhtigaasna wuxuu sheegay inaanu bal maalan qaangaadhin ayuu sheegay yaanu aadba usii yaraaninoo qaangaadha kuba dhowaadeen taasi markaa maxayna tusaysa ay daliil u noqonaysaa ruuxii yaanu waqtigii dee riwaayadiisa la aqbalaye buluuqii yaanu markaa arrintiisu ama waqtigaa yaanu gaadhinbe isagoo yar hadduu wax dabdiyo laakiin dabdi leeyahay tamiis leeyahay wixii uu xafido marka dambe uu weynaado waa laga warin karaayo samaaciisaas iyo maqalkaa hore waa wax la tirsanayo waanu ansaxayaa bal xadiidka ibnu cabaas walow iminka maanta ninkani qaangaadh uu ku dhowaa ibnu cabaas ruux ka yar baan arki doonaa iyo oo isagana rasuulka ilaahay ficil afcaashiisii ka mida inoo soo naqliyey weliba da-diisoo aada uba yarayn bal markaa taas weeye in horta xadiidka dambena aan gaadhna si aan masalada dib u yar suurayno xadaanaa xadaanii moxamed ibnu yuusufa qaala xadaanaa abu mushirin qaala xadaanii moxamed bnu xarbin qaala xadaanii zubaydiyu za-du way damisan tahay zubaydiyu waana reer maha zabiid magaaladii nisbadii maaha zabid dee dadka qaarna waa loo nisbeeya can izuhriyi can maxamuud ibni rabiici qaala caqaltu min annabiy bal sanadka moxamed ibni yuusuf aa inooguma sugan xalayna waxaan sharaxa inooguma sugnaa xaafidi inuu yidhi bukhaari laba ninoo moxamed ibni yuusuf la yidhaha buu labadaba ka wariya waa moxamed ibni yuusuf alfaryaabi oo isagu ha la kulmee ragga kale shanta kale lamay kulmin laakiin kutubtooda waa ku wada suganya sida xalayba sheegnay iyo moxamed ibnu yuusuf albikandi ama albukhaari oo bukhaari uu isagu la gaar noqday qolooyinka kale aan kutubtooda kuba sugnayn marka arrinkii xalay uu inoo soo sheegayna wuxuu aha bukhaari bal tii thawri imaka halkan inooma taalle bukhaari marka ay noqoto moxamed ibnu yuusuf hadduu yidhaaho firyaabi unbuu u jeedaa macnaa nin kale uma jeedo macnaa hadduu moxamed ibnu yuusuf idlaaqo sheekhiisina ay tahay waa alfiryaabi waana cibaaro saasa laakiin halkan maxaa iguba sugan sheekhu raximah llahu tacaala xaafid ibnu xajar huwa albiikandiyu kamaa jazama bihi lbayhaqiyu wakayruh wuxuu yihi waa biikandi ninkani bukhaarina waa kan idlaaqay hadalkiisii horeyo kani way kala duunaanayaan bayhaqi iyo kayrkiiba way jasmiyeen weliba arrin kaleu ku xoogeeyo firyaabi abuu mushir waxba kama warin oo sheekha dambe ninka ka wariyey waa biikandiiye abuubasir kama wariye bal markaa waxaan leenahay xaafid cibaaradiisii hore taa haba ahaatee waxaan kaba dhigaynaa un inay sida badan tahay inaloo aan hadalkiisii ka dhigin dee waxaan dee imaka halkan tacaarud iyo waxa walow dee cibaaradu aanay taa keenayn bal waa aqlabkoo bukhaari hadduu moxamed ibnu yuusuf idlaaqo inta badan firyaabi weeye laakiin dee hadday san oo kale sheekhaan in kolkol waa idlaaqi karaa moxamed ibnu yuusuf ilbikandi baan leenahay cibaarada sheekhuna ama cibaarada xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala taamay keenayn ee waxay keenaysay kol hadduu idlaaqo inuu firyaabi unu jeedo waana tii halkaan xalayba sii sheegayo waaba tan bal marka waxaan leenahay horta waa mid oo xalaytan ka soo hadalay moxamed ibnu yuusuf ilbikandi ama abu musir koley kunyadiisana aada buu ugu shuhroobay magaciisoo cabdulaclaa ibnu musir la yidhaahna waa ku shuhroobay waa culimadii waqtigiisii ama caalimkii reer shaam waqtigiisiiba bal matalan taas oo kale ama raggii uguba mudnaa shaam oo waxaabuu kaba cabiraya wa kaana abuu musirin sheikha shaamiyiina fii zamaanih aadna loo xurmayn jiray weeyaan si aimada qaarkood soo naqliyeen marka uu masjidkiisa ka soo baxo salaam baa dee safaf loogu joogsan jiraybe bal waxa weeye waa nin cabdulaclaa ibnu musir la yidhaaho waana nin mudan oo culimadii reer shaam waqtigiisii isagu ahaa weeye culimadii reer shaam ayuu waqtigiisii ahaa waa ninka bal maqaamkiisa markaan eegno uu joogay in aan eegno n yaxya bnu maciin waa imaamka aan garanayno ayaa wuxuu soo naqliyaa ninka beled cid ka mudani ay joogta axaadiid ama cilmi kaba sheegaya waaba doqon cibaaro saasu ka cabiray adigu kolle karaahna kuma sugnaan leenahay mafduulki faadilkii joogo mafduulka waxbuu faa'iideyn karaay markaasaa muxuu raaciyey ninkan isagoo sheegaya haddii anagu aan dee xadiidba ka sheeg sheego beledin fiihi mithlu abi musir fa yambaqii lilixyati an tuxlaqa waxaa garhkaygu uu ku habooyay labala garhkeeba dee waxa weeye iyaga tacsiir hadday noqoto ama ciqaab dhan buu kaba dhigayay garhkoo la xirayna ciqaab weyn ay tahay oo kale ama ceeb weyn ay tahay bal waa tan dee xarago lagama dayayo iyo taase laakiin isagii waxay hayduun waa ciqaab ta ugu adaga la ciqaabayo ayaaba garhkoo laga xiraba ahayde wuxuu leeyahy haddaan beled abu musir oo kale uu joogo waxa weeyaan aan wax ka sheeg sheego dee garhkaygu wuxuu mutayba in laba xiro macnaa waa maqaamka abuu musir joogaan leenahay kolle waa nin caalim ahaa aadna u mudnaa dee waqtigiisiina bukhaari waa la kulmay axaadiid kooban buu ka wariyey laakiin inta badan waa waasidada qolooyinka kale cid la kulantay ma jirta laakiin isaguu la kulmay axaadiidu waasida la-aan kaga wariyaana way jiraan ee imaka san oo kale tanaa badan inuu waasida wax kaga wariyo kale waa dadkii mixnadii khalqa alqur'aan waqtigii maamuun dee koley dimashik baa laga soo qaaday umuuro jiriyo dee mixnadaas daraaddeed markii dambena bal waxa weya ugu dambeyn arrinta waxay ku dambeysay in jeelkii baqdaad laba keeno waxaana ku dhintay jeelkii baqdaad buu kuba dhintay laba boqol iyo sideed iyo tobankii hijirada abuu musir koley waana arrintii khalqa alqur'aan kaas waa mid maxamed ibnu xarbi isagu waa nin isaguna hiqo reer shaam ah intuba waa reer shaam baan leenahay in qolooyinkan dee ninkaa hore reer bikendi mooyaane waanaan reer ximse ahaayoo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid aho qolooyinkaas oo maxamed ibnu xarb kutubta lixda ana kuba wada sugan marka la eega sheekhiisa maxamed ibnulwaliid baa la yidhaha zubaydigan asxaabtii zuhri iyo xertiisii raggii ugu xifdiga badnaa ugu idqaanka badnaa ama kibaartoodii buu kaba mid yahay qaadina dhulkaa waa kaba noqdayba oo isaguna kutubta lixdaaba waa kuba sugan yahay laakiin waa min kibaari asxaabi zuhriyi xifdan iyo idqaan iyo hiqanimoba wuxuu haddaba zuhri xadiidka ka warinaya maxamuud ibnu rabiic waa saxaabi aada u yar waaba tan halkan aan ka arki doonaa markii dambena aad buu u cumriyo boqolkii hijirada waa ku soo dhowaadayba madiinu ku dhintay qaale wuxuu uhi maxamuud ibnu rabiic caqaltu waan xafiday min annabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waxaan ka xafiday majatan tufid majahaa uu tufay fii weji macnaa biyo ayuu ka baday markaasuu dee gurigooduu yimi waa aqalkoodii buu joogaa waa siyaaro uu dadkii asxaabtiisaid soo siyaartay inankana yaroo shan jira ayuu intuu biyo cantuugay ama kabaday ayuu ku tufay rasuulka ilaahay waa tabriikba bal waxaa wax ka duwan baaba dee barako u noqonayo ay barakaysanayeen gees kalena waa mudaacabo iyo la ciyaarba iyo ta'niis taas bay ahayd haddaba waxaan rasuulka ilaahay ka xafiday buu leeyahy majatan tufid dee biyo uumajaha uu tufay fii wejihi wejigayga uu kuba tufay taas baan rasuulka ilaahay xadiid kaleu inoo soo xafiday ma jirto laakiin waa ficil rasuulka ilaahay afcaashiisii kaba mida waa sunno sunnooyinkiisii kaba mida ilmahan yarna uu xafiday markaa muxuu yihi waa ana bnu khamsi siniina shan jir baan ahaa eeg waa waqtigii min dalwin waa majatan majaha fii wajhi min dalwin kaanat fii daarihim wuu soo celin doonaa cibaaro saasoo kaanat fii daarihimna way inoo iman doontaa macnaha gurigooda ceel kuba sugnaabaa laga soo dhaamiyey dalwiguna waa wadaan baabay ahayd tiibuu biyo rasuulka ilaahay kaba kabaday ilmihii yaraa mudaacabo iyo ta'niis iyo tabriikba ayuu biyo uguba tufay ilmihii yaraana shanjir buu ahayo waa kan xafiday welibaasa riwaayaadka qaarkood kuba sugan markay yidhaahaan sagaal iyo sagaashankii hijraduu dhintay afar iyo sagaashan jirna waa ku dhintay waaba sanadii rasuulka ilaahay wafaadi doonay markaa noqonaysaa tani waa aakhira xayaatihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markan da-diisa iyo eegna ibnu xibbaan iyo ay noo soo naqliyeen haddaba taas baan xafiday buu idhi baabkii waa inoo dhammaaday xadiidkana umuuro kale iyo marar kale u inoo soo celin doonaa dahaaro iyo salaad yaba way kuwa soo noqon doontaa bal alfaado ziyaadaana markaa dambe oon arki doonaaye maxaa jira bal taa ibnu cabaas nin roombaabuu ahaayoo qaangaadh ku dhow eh tan ilmahan yar isagoo shan jir ah ayuu rasuulka ilaahay uu ka xafiday majadan arrinku waa ficil rasuulka ilaahay la yimi waa ficilkiisii waa sunnadiisii buu kaba mid yahay waana tan kutubtii ay nooguba sugan tahay markaa dee waana waqti uu wax kala garanayo waa xusuusan yaho waa xafidsan yahay maxaa markaa meesha inooguba sugan ilmahan yar haddii majlis cilmi la keeno ama dee sheekhba loo geeyo ama gurigoodiiba ha looguba yimaadee wax uu maqlo loo sheego horta muhimku shardigu dee wuxuu noqonayaa inuu tamyiis leeyahay ruux wax qaban kara oo wax kala garan kara tamyiiskana waxay kuba xadeeyaan waa dee haddii su-aashii la weydiiyo uu jawaabteedii ku mudnayd jawaabi karo khitaabkii uu fahmayo tamyiis buu markaa leeyahay bal markaa waxay leeyihiin tamyiis hadduu leeyahay samaaciisu waa ansaxaya waa ansaxayaada uma wadaan markaa waxaa uu maqlaybaa imika haddana laga warinaya isagoo da-dii ah oo mayitaa lagama warinayo waa cinda taxamul ama cinda aladaa waa marka uu qaangaadho marka hadduu isagoo qaangaadhay wuxuu yaridii ku xafiday oo uu ku dabdiyey oo axaadiida iyada laga wariyo way noqonaysaayo dee kuwanun maaha ibnu cabaas eeg axaadiida badanuu rasuulka inoogama warinayo qayb dhan rasuulka ilaahay dabadii buu dadka kaba bartay saxaabadii waa inta ugu badan laakiin waxyaala uu rasuulka ilaahay kaba xafidaa jira dadka yaryar baa jiray xasan waa kan xadiidkii dacmaa yariibuk ilaa maa laa yariibuk nucmaan ibnu bashiir baan soo aragnay alxalaalu bayin walxalaalu mubayin rasuulka ilaahay buu kaba maqlay toban jirna ma gaadhin markii rasuulka ilaahay wafaaday saxaabo kala duwan baa jirto iyagoo yaryar waxyaalo rasuulka ilaahay ay ka xafideen ay ka dabdiyeen dabadeed laba wariye marka waxa ay tahay in ilmuhu hadduu tamiis ruuxu leeyahay wakhtigaa hore dabadeedna markuu qaan gaadhay isagoo dee garashadiisii fiican tahay xadiidkii waa laga warin karaa waxa la mida oo waxay jirtay in marka ruuxa laga warinayo shuruud bay udhigaan oo dee ruuxu waa inuu bal maalan caaqil yahay baaliqna yahay cadaala ay u sugnaatay ruux caqlile waa inuu yahay qaangaadhay ruux cadaala ay u sugnaatay yahay waa marka wax laga maqlayo laakiin marka hore hadduu ruux faasiq aha wax maqlo oo markii dambe cadaaladii ay u sugnaatay uu waxwariyo ama isagoon muslim ahayn oo wax kala soocaya dee waxa weeyaan intuu wax maqlay markii dambadeedna uu waxa weeyaan intii uu islaamay dabadeed warinayo ama ilmihii yaraa oon wakhtigaa hore intuu wax ku maqlay markuu qaangaadhay uu warinayo cinda aladaa ayuunbaa loo shardiyaayo taxamulka looma shardiya markaa way ansaxaysaa waana tanna adiladeedii bay kaba mid tahay xagga markaa markaan eegnana dee caruurta yaryar kolley dee inagu taas caado uma lihin waqtiyadii hore qarnigii koowaadna waxaa laga yaabaa inaanay taasi badnaynba laakiin markii dambe culimmadu waabay ciyaalka yaryarna majaalista cilmigay geyn jireen waqtiyadii intaa ka dambaysayna taasi waa iskaba badnaato xataa ijaazaad bay u qaadi jireen dee majaalista cilmiga in la geeyana ciyaalkii yaryaraad shay jaa-isaba weeye laakiin markii dambe maxay caadadii muxadisiinta noqotay ilmuhu hadduu shanjir gaadho sa tan oo kale xadiidkan aan hayno iyo wixii ka sii weyn markan majliskan oo kale la qorayo darsigii la aqriyay ama kitaabkii la aqriyay dadka joogoo dhan baa magacyadooda la qori jiray waxay dibaaqi dhahaan baa jirtay hadhowna la ictimaadsanayay ruuxan inuu kitaabkan riwaayo u leeyahay looba ictimaadsanayay markaa dadka waa lagu dari jirayoo waxaa loo qori jiray waa maqlay samica haddii laakiin kolkol laba jir iyo saddex jir iyo afar jir yahay xataa tamyiisba haba lahaade ee intaa ka yar waxay ka qori jireen cibaaro ah xadara ama uxdira waa joogay marka waxay ka dhigan tahay waa duuna khaamisa ayuu ahaa waxay shanta yidhaaheen in ka yarba ruuxu tamyiis waa ugu xasili karaa awqaadda qaarkeed kolkol isagoo shantii gaadhay baanu tamyiis lahayne inta badan waa waqtiga tamyiisku xasilaa taasba ah oo taasoo suyudi lahaaba dee wagaaliban yaxsulu in khamsan khabar faxadahu ljullu bihada wastaqaro saasay caadadoodii muxadisiinta noqotay ilmuhu shan jir hadduu gaadhiya wixii ka weyn inay samiica samaac u qori jireen waa wuxuu maqlay kitaabka dadka waaweyn buu la mid yahay ama iyada hadduu yaryar yahay waana riwaayade inay diraayo loogama jeede waa riwaayo hadduu laakiin intaa ka yaryahay waxay u qori jireen majliskii la keenay xataa imikadan waan arkaynaa kutubtan laynoo soo madbaceeyo marka samaacyadii la madbacaysan aan eegno iyadoo la leeyay dee xadara fulan wa fulan ama uxdira fulan macnaha waxay ka dhigan tahay shanjir buu ka hooseeyey cibaaradoodii iyo isticmaalkoodii bay taasi ahayd bal markaa tanna waa taasoo xadiidkan shantii baa inooguba sugan kii ibnu cabaasi laakiin waa kaba weynaa marka kol hadduu wax kala garanayo waqtigaasna gaadhay samaaciisii waa la tirsanaya laakiin bacd albuluqu warinaya baabulkhuruuji fii dalab alcilmi wuxuu baabaysan yahay bixidii loo baxayay cilmi dalabkii maxay tahay waa safarka la safrayo la rixlaynayo cilmi dalabkii dee waa natii aynu soo marnayba xadiidkii ahaa man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman waa tarkiib weyn waxaaba uguba sugan iyadoo loogu ballan qaaday in ilaahay dariiqa jannada u dhib yaraynaya ninkaa markaa bixitaankaa loo baxay iyadoo beledkiisiiba ay tahay dee uu socda iyo beled kale uuba safrayna labadiiba way keenaysaa xadiidka maxaa inooguba sugnaanaya waa iyadoo loo safro cilmi dalabkii iyo loo baxo bal wixii kuba yimi iyo tarkiibkii taas wuxuu ihi musanifku raximahu llahu tacaala waraaxala waa rixleeyey waa safray jaabir bnu cabdilaahi jaabir bnu cabdilaahi masirata shahrin bil in loo socdo ilaa cabdilaahi bni unaysin cabdilaahi bni unays fii xadiidin waaxidin xadiid keliya waa arrin aada u layaab badan wuxuu leeyahy saxaabigii jaliilkaa jaabir ibnu cabdilaahi ayaa bil dhan buu socday socodkoodna ma ahayn dee keenan oo kale gaadhi la iska raaci diyaaradee iyadoo ruuxu aanu dhibaata gaadhin meeshu uu doonaya gaadh oo socodkan garanaya ninka uu roonay raaxilo uu fuushan yahay jaabirna raaxilo ayuu watayba bil dhan buu socday cabdilaahi ibnu unaysna waa u safray waa saxaabi kale wuxuu ugu safrayay maxay tahay oo bishaa u socday hadhowna bil buu soo soconayayo xadiid keliya bal waxa weeyaan kolley kitaabka umuuro saas way noogu soo noqnoqon jaanibka rixladana cashar akhirkii baan joognaa kama hadlayno sababto intan kitaab cilmi ku jirnaabuu cunwaan dhigan doonaa bal masale timi oo loo rixlayo macnaa masala ruuxii ku timi dhacdo uu baahan yahay fatwo oo masaafo dheer loo safro ayo baabbuu tarjamataa u dhigan doonaa markaas baan nabaadij soo qaadi doonaa bal intan kitaab cilmi kuma jirno iyadoo nin taabiciy intuu xadiid in u sheegay waa xadiid kooban saddex sadar aan kama badnayn oo uu yidhi bilaash iskaga qaada xadiidkaas waa kitaabka inooguma sugnaan doontaa ciraaq buu joogay xadiidkan mid ka yar ayaa ilaa madiine loo socon jiray waa shacbi baa taa odhan doona waan arki doonaa markaa kuwaasaan yar soo qaadi doonaaye laakiin intan qisada haddaan suurayno jaabir ibnu cabdilaahi waa dadkii muksiriintaba ahaayee kun xadiid wax ka badan kaba wariyay saxaabiga kale la mid maaha haddana maxaa jirtay xadiid buu maqlay saxaabigani warinayo saxaabiganna shaam buu joogay haddaanay masarba noqon sida riwaayaadka bal shaam buu joogay jaabirna madiinuu jooga xadiidku waa xadiid kuba tacalluqsan qiyaamada iyo bal xisaabta iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan xadiidkaasa weeye kaas buu uba safro bukhaarina aladab almufrad isagoo sanadkiisu dhan yahay ayuu bal waxa weeyaan dhameeyaa waxay ahayd markaas xadiidka horta haddaan soo yarqaano macnihiisa guudoon waa xadiid bal xagga qisaasta iyo waxaas ay kuba tacalluqsaneed qiyaamadaoo xadiidku wuxuu ilaahay baa soo xashrinaya dadka maalinta qiyaamaha iyagoo qaaqaawan iyagoo kabala oo markaasu ugu dhawaaqaya dee sawd cid kastaaba ay maqlayso markaasaa dee markaa waxa weeyaan waa wixii deeta waa loo kala xaq goynayaao dee arrinta waxay noqonaysaa waxa lagu kala qaanbaxaa xasanaad iyo sayi-aadba bal xadiidkaasuu maqlay saxaabigaasaa warinayo intuu raaxilo iibsaday buu madiine ka tegey dimashq buu tegey ama shaam buu tegey saxaabigan markii uu gaadhay gurigiisii gaadhayna ma fadhiisanbe kadinkiisa joogu ku yidhi waxaa tidhaha jaabir baa jooga albaabka ninkiibaa ku noqdo deetuu yidhi ma jaabir ibnu cabdilaahi baaba haa buu yidhi markaasuu soo baxo way isdhundhunkadeen ama isqooroqoorayseen dabadeed buu yidhi xadiidkanaan maqlay agtaada ku suganoo waxaan ka baqdayba dee in midkeed dhinto intaanan kaa maqlin xadiidkii markii uu sheegay dabadeedna haddana halkiisii ayuu kaba soo noqday waa mashaqada iyo safarkaa dheer kaas weeye intan iyada halkani waa mucallaq xadiidka intiisa kale kitaa aakhirka kitaabkuu ku keeni doonaa isagoo siiqata tamriid kuma soo arooriya markuu matiga soo aroorinaye iminka xadiidkii aan kaba soo baxno aan la qabaynayno uun waa qisadii nebi muuse iyo ayuu soo qaato dee nebi muuse waa kan u baxay cilmi kororsigii wuxuu yihi markaa xدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وحديث كي مكان كباصة وبحنا عشر كنا قبل بلامي انت كلوا إن دقرنا إن أمان صارقنا خالد بن خلي أن كتاب كل ده حديثي سما بدنا دونتو بخاري النسائي وحكى وريا النسائي واصده بخاري بعد مكان توسو قبل وريا waa nin dahabisuu kaba cabiro kaana min nubalaai alculamaa culimadii aada u mudnayd buu kaba mid yahay qaadina bilaadiisii bal maalan kolley wuxuu ka noqdayba bilaadiisii iyadu waqtigii maamuun bay ahaydba kolley si lagu xushay ee qaadinimada loogu xushayna qiso aada u dariifa ayaa kutubta ay soo naqliyaanoo dahabina uu siyarkiisa ku soo naqliyaa bal waan idin celinayaa qisada ma sheegi karo waqti ma haystee waa si isaga iyo rag kale loogama xushay oo afar nin oo culimo ayay ahaayeenbe qisadu mujaladka tobnaad markuu tarjamadan dhiganaya aakhirka mujaladka tobnaad ee siyar calaam nubala ayaa qiso dariif oo xagga xulashadiisii ama qaadinimo bal siduu kuba noqday ay kuba sugan tahay haddaba in wuxuu yidhi ibnu cabaas can ibni cabaasin anahu waa ibnu cabaas tamaara waa dooday huwa walxuru bnu qays bni xisn alfazaariyu fii saaxibi muusa famara bihimaa waxaa soo maray ubay bnu kacbin fadacaahu bnu cabaasin baa u yeedho faqaala wuxuu yidhi inii tamaaraytu ana wasaaxibii hada fii saaxibi muusa aladii sa'ala sabiila ilaa luqiyih waa lafdiga waa iminkaan soo laqbeeyey hal samicta ma maqashay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yadkuru xaal uu sheegaya shanahu arrinkiisa iyo xaalkiisa bal ninkaa muuse saaxibkiisa ahaa isagoo ka waramaya ma maqashay faqaala wuxu uhi ubayu nacam haa samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yadkuru sha'na xaal uu sheegayo sha'nigiisaoo yaquul uu ku qowlayo baynamaa muusa fii mala'in min bani israa'iila id jaa'ahu rajulu faqaala ataclamu ma ogtahay axadan aclama minka axad kaa cilmi badan qaala muusa la faawxa allahu caza wajala ilaa muusa ayaa ilaahay uu soo waxyoodo balaa maya waa laga cilmi badanyo cabdunaa khadirun huwa aclamu minka wey addoonka yaga khadir ayaa kaa cilmi badan fa sa'ala sabiila ilaa luqiyi markii taa lagu yidhi dee fadhi uma yaallo waa inuu bal waxa weeyaan taas tago cilmigii doonto bal wixii ka maqnaaba markaasuu weydiistay ilaahay sa uu ku gaadhi karo uu kulaba kulmi karo fajacala allahu lahu lxuuta aayatan kalun baa ilaahay calaamo ugaba yeelay waqiila lahu waxaa lagu yihi idaa faqadta alxuuta farjic markaad weydo soo laaban fainaka satalqaahu fakana muusa yatabicu ahara alxuuti fi lbaxr faqaala fata muusa fata muusa limuusa fatihii muuse kolley waa khaadimkiisii waa taabiciisii dee culimmaduna yuushac ibnu nuun bay kaba dhigaan addoon uu leeyahay ma ahayn isagaa dabadii waxa weeyaan nebiba noqday dee nebi haaruunayna uu kasii hor dhintayba waana in bal haddii dee siay culimmadu yidhaahaan nebigii loo joojiyey cadceedda isagoo dee nimankii markii hore ay diideen nimankii reer bani israa'iil nebi muuse iyo nebi haaruun oo jooga ay kuba yidhaaheen bal faqaatila anta markaa idhab anta wa rabbuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun ay yidhaaheen ee laga xarimay tiiha laguma riday dabadeed markii ay tihii kaba baxeen dadka badankoodii dhammaaday nebi muuseyana waqhtiyada ay dhinteenba iyo nebi haaruunba ayaa isagii nebi inta lagaba dhigo kuwii laba dagaalamo waa kii cadceedda loo joojiyeyba oo ayushac ibnu nuun haddaba isagaa laba socdayba wuxuu ku yidhi ara-ayta id aweynaa ila asukhrati fa inii nasiitu lxuuta wamaa ansaaniihi ila shaydaanu an adkura qaala muusa muusa deete wuxuu yidhi daalika arrinkaad sheegaysaa iyo faqd lxuut maa kunaa nabqi waxii aan doonaynaba weeye calaamada inoo ahaa fartada macnaa rajaca weeye calaa aathaarihimaa qasasan yaqusaani calaa aathaarihimaa qasasan ama muqtasayni calaa aathaarihimaa qasasan fawajada khadiran waana jawaabtii ibnu cabaas doonayay fakana min shanihimaa maa qasa allahu fii kitaabihi shanigooda waxaa kaba mid ahaa wixii ilaahay inoogaba waramay kitaabkiisa kolley waa xadiidkii aan soo maray cilmiga oo la kororsado aan lagu kaaftoomin kolba waxa agta aada haysataa waa inooguba sugan yahay mashaqo iyo nasabahabaa jiro ruux weyn oo bal ciddii kolley xataa hakaba mansilo hooseyse ciddii wax kaba baranayay inuu u tawaaducayo inuu u khuduuco taasna waaba inooguba sugan tahay bal xadiidkaan soo marayba weeye baabu fadli man calima wcalam kale waa xadiid dheer isaguna wallahu subxaana wa tacaala aclam aclam subxaanaka allahuma bixam